marka afartiiba waa inoo sheegay wixii shuruud ay lahaayeen qaybo kaba mid ah haddaba walcilatu ciladu iyo aljaalibatu lixukmita xukumka keenaysa weeye xukumkan bay sababba iyadaa u ah dee ilaah baa subxaana watacaala inoo jidaynayo oo sharcigo xaggiisa kaba yimid laakiin waxay u tahay sabab oo de waana macnaha aan milicsanayno ciladii walxukmu xukumkuna walmajluubu lilcila waa waxaan la keenayo ee cilada oo iyada waa jaalib oo eg waxbay keenaysaa waxa la keenayo ee ka dhalanaya ciladii muxuu noqonayaa ee majluubkii markaa noqday xukumkii ciladii iskaarka ahayd iyo waa cilo xukumkii bay keentay wixii la keenay muxuu noqonayaa xukumkii taxriimkaabaabuu noqonaya oo walxukmu huwa almajluubu lilcilati wallahu subxaana watacaala aclam raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala ashraf lmursaliin sayidina wamulaana muxamed nabiy lmiy wcala aalihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحظر والإباحة الحظر xadrigii ama mancintii wax layskaba manceeyey ee layskaba xarimayey iyo walibaaxatu banayntii dee waxaan laysba banaynayey taas baa mabxadkeedii yahay kitaabka bilowgiisii markuu inoo tirinayey si duuduuban abwaabtii usuulfiqhiga wuxuu inoogu soo daray xadriga iyo ibaaxada xadriga iyo ibaaxadna kolley halkan waxa ay culimmadu kaga hadlaan waayo axkaamtii sharciga ahayd ee xaram iyo mubaaxba lahayd waa ti aynu soo maray oo halkii axkaamtii dee markii uu axkaamta sharciga ee shanta ama dee isagu toddobada maca saxiix iyo fasid marka lagu daro uu inoogu soo tirinayay baynu ku soo aragnay halkan waxa weeyaan waa ashyaadan bal lagba intifaacayo in xukumkeedu muxuu yahayba ama maxaa asalkeeda ah maxaa bal intaan daliil sharciyo aynaan helin dee xukumkooda uu noqonaya ama wixii daliil sharciyo ama xarimaya adigu aanu iman maxaa lagu xambaarayaa oo asalataasay kagaba hadlaan khaasatan waana ashyaadan iyo waxyaalahan munaaficda ah ee dadkii bal matalan dee dadkii ay kuba isticmaalayaan ay kuba intifaacayaan taasba waya xadrigii ibaaxadu bal wixii kuba sugnaanay isaga inoo sheegayo wuxuu yihi waama alxadru walibaaxatu xadrigii iyo ibaaxadii hadalkiisii hore ee mujmalu abwaabi abwaabi usuuli lfiqdi ayay umuurahan uu kolba amaadan tafsiiriyada u isticmaalaya ay tafsiir iyo kala bixin u yihiin haddaba xadirgii iyo ibaaxadii dee hore aan ugu soo darnay abwaabta usuulu fiqiga fa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yaquulu ku isagu ku qowlayoo leh ina alashyaa ashyaadu waa ashyaadii si guud baabuu ugaba dhigay ama dee waaba ashyaadan dee laguba intifaacayo cala alxadri mancin iyo inaan dee isticmaalkeed iyo tanaawulkeed bannaanayn bay kuba sugan tahay oo taasaa asal u ah ilaa maa wixii uun mooyee abaaxatu ay bannaysay ashariicatu shariicadu ay bannaysay fain lam yuujad haddaan la helin fi shariicati shariicadii ama adiladeedii aan laga helin maa yadullu wax tusaya oo tilmaamaya cala alibaaxati shayga dee markaa mucayankee la eegayo ibaaxadiisa iyo bannayntiisa la banneeyey aan shareicadii laga helin yutamasaku waxaa la qabsanayaa bilasli asalkii dee ashyaadanay markaa qoladani siay leeyihiin xadri ahayd iyo mancin wa huwa alxadru asalkaasi waxa weeye xadrin iyo mancin kaas ba adugu la qabsanayaa arta saan imika marka dhoweyd sheegay ashyaadan dee isaguna uu kaba cabiray ayaa yidhi dee bal waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala umuurahan uu khalqay ee dhulkaba uu inooguba khalqaye dadku ay kuba intifaacaan ee isticmaalaan taas bay leeyihiin xukunkoodu maxay tahay marka laba qowl buu inoo soo noqlinayaa meeshan labadaa qowl mid ahaani waxa weeyaan ashaadan ilaahay ba subxaana watacaala khalqay ilaahay baanay milkigiisa yihiin inagu tasaruf aan ku tasarufno oo aynu bal matalan dee aynu markaa inaynu ku tasarufno ma yeelanayno haddaynaan idan xaggii khaaliqii ashyaadan iyo maaligii ashyaadan waa ilaahay subxaana watacaala inaan kaba helin oo bal markaa wuxuu noqonayaa ashyaadan laguba intifaacayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqay in haddii aynu daliil u helno waxaa bannaynaya oo xalaal inooga dhigaya dee waa xalaal buu noqon daliilkaasi haddaanay jirin ashyaada asalkeedu waa xadar iyo mancin iyo wax shariica ay ku banayso oo ilaah baneeye mooye wax kale inaan laga iga isticmaalin waxaan haysanaynaa dee waxaa asalkaas baan qabsanaynaayoo markaa waxaan bannaanayn ayuu noqonayaa bal taasi waa qowl marka maxaa halkaa inoogaba ratimaysa bal xayawaan haddaan aragna aynaan mansuus ahayn oo aynaan xaggii shareecada nas aynu iyo daliil inoo caddaynayo xalaal inuu yahay inaanu jirin bal markaa haddii ayn ama dee aanu jirin oo aynaan hayn daliil xalaalnimadkiisa aan ka qaadano haddii la yidhaha sidaan markaa wuxuu noqonayaa inuu qeybtii xaaraamta la raaciyo qeybtii xaaraamta la raaciyo ashyaada kale eena de bal wixii aynu nas u hayno inuu xalaal yahayna xalaal buu noqon waxaa nas u weyno waxaa la odhanayaa ashyaada waxa u asala ama ashyaadaas xaaraamnimo oo dee tan marka la raaco qeybtii mamnuuca ayaa la gelinayaa ilaa aan helayno daliil qeybtaa ka saaraya oo aan ka qaadano ibaaxadiisa iyo xalaalnimadiisa taasi waa marka la yidhaha ashyaada waxa u asala xadri jaanibka kalena waa kan sheego wuxu uhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yaquulu ku ku qowlaya oo cidlaa culimmadii kaba mid ah bididdihi qowlka didkii waa maxay didkiina waa qowlka hore wixii didkiisa ama cagsigiisa wahuwa kaasna waxa weeye ana alasla asalku fi lashyaai ashyaadan kal waaba ashyaadan lagu intifaacayo ashyaadaas cala alibaaxati annahaa cala alibaaxati inay tahay weeye ibaaxa iyo bannaani ay korkeed kuba sugan tahay ilaa maa xadarahu sharcu sharcigu wixii uu xarimo uun mooyaane qowlkana waa qowlkii hore muqaabilkii ah waxa weeyaan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa yihi waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican inagaa laynoo abuuray inaan ku intifaacnaa waxyaalahan ilaahay uba abuuray oo waa kaa inoogu madno sheeganayo oo dee wuxuu inoo baneeyey unbaaba imtinaanka gelaya wax kuu bannaan ood ku intifaacayso ayaa lagugu madno sheegan karaa ee waxaan mamnuuc kaaba inaad kuba intifaacdo ee markaa imtinaan meeshii ma jirayo madno sheegad saa daraaddeed ashyaadan dee lagu intifaacayeen bal madaar iyo dhibaatooyin aan lahayn waxa asal u ah inay bannaan tahay inay asal u ah marka maxaa halkan imanaya uma baahnin inaan daliil sharciya oo caddaynayo oo gaar ahaan u caddaynayo waxaan inuu mubaaxyay helo taa uma baahnin ee wuxunbaa meesha yaalla inaynaan daliil hayn xarimaya haddii la helo daliil waxan ama caqdigan ama shaygan ama xayawaankan xaaraan ka dhigaya xaaraan buu noqon haddii taa aynaan hayn iyo aynaan helin nas odhanayo waa xalaal be-e ashyaada waxa u asala deeba taasoo khalqiga loo abuurayna kuba intifaacaane ibaaxo markaa wuxuu u bannaanaanaya bal markaa waxa weeyaan haddaan aragno xayawaan ama shay kale waxa weeyaan haddii aynu helo daliil caddaynaya xaaraamnimadkiisana xaaraan buu noqon haddaan daliilkaasi jirin asalkaan iska haysanaynaayoo de markaa waxa weeyaan ibaaxadiibuu kuba sugan yahay iyo inuu bannaan yahay oo taasoo dee waxa weeyaan shay layskaga intifaacayu noqonaya bal labadan qowl buu inoo soo naqliyey kolley a'immadan kitaabkan sharaxday xataa qaarkood iyo kuwo kaleba tafsiil bay doortaan in ashyaada si guud marka lagaba dhigo dee in la eego oo tafsiilkaasna uu yahay bal shaygan inuu wax manfaca leeyahay iyo dee inuu madaro uun leeyahay in la kala qaado oo wixii madaar ah ee waxa weeyaan dadka dhibi ay iyo madara ay ugu sugan tahay dee wuxuu noqonayaa asalku in la yidhaaho waa dee xaaraam oo kaas oo dee shareecadii wixii dhibi ay kaba imanayso ee manfacada ku suganna aanay dhibteeda ka badnayn ma banaynayso wixii laakiin manfaca ay ku sugan tahay manfaco maxdiya ama manfaco raajixa manfaco maxdiya waa ay adag tahay be manfaco raajixa ay kuba sugan tahay ee ashyaada dadkii ay kuba intifaacayeen ay tahay waxay noqonaysaa in asalkeeda tan laba yidhaaho la yidhaaho waa ibaaxo iyo bannaan ay bannaantahay bal tafsiilkaasna oo dee qowl wajihiina waa jira oo in la kala qaado waxani madaro ma leeyahay se manfaco ayuu leeyahay wixii madaro dadka u leh ee mudaradaasna dee hadduu manfaco leeyahay ay ka raajaxsan tahay iyada xaaraan baa asal u ah wixii manfaco u leh manfacadiisu ay raajaxo tahay haddii xataa uu wax leeyahay iyada taasna asalka waxa u ah xalalnimo ama ibaaxa asalka waa bal intuu inoo sheegayaa tafsiilkaasna waa jalaaldiin maxaliyo keyrkiiba say dee halkan ku sharxaan kitaabka ama ay qowl ay sooba naqliyaan oo tafsiil leh waxa weeyaan intaa weeye kolley malaa nusqooyinka matnigana wa minhum man qaala bitawaquf ayaa kuba sugan oo waxa kaba mida ku yidhi aniga iguma sugnayn in laga joogsado ujeeddadu wixii aynaan odhan inta aynaan daliil helin xukunkiisu waa kaa kaasa asal u ahaaye aan ku xidhnaano uun daliilka taas baa balbarhkoodna qowlkoodu yahay intaas bay adigu bal halkan masaladan ashyaada maxaa u asala ama ashyaada lagu intifaacayo xukunkoodu muxuu yahay ama asalkoodu muxuu ahaa intan buu sheekhu inoogu sheego waana hadal dee kooban laakiin kolley khulaasadii iyo mujmalkii labadaa qowlba uu inoogu sugan yahay wa ama alxadru walibaaxatu fa min annaasi dadka waxaa ka mida man yaquulu ku qowlayoo leh oo ku tegay weeye oo dee isagu qabo ra'yigiisa uu yahay kaas ina alashyaa ashyaadii weliba waa caam yeelay oo xataa shaygii ee wax kii mudarada lahaa iyo kii manfacada lahaaba waa soo gelayaan haddaan laakiin nidhaa ashyaada lagu intifaacayo waxaan saaraynaa wixii madara dadka ay ugu sugantae dhibaata ay ugaba imanaysee mudaar ah meeshaan kaba sii bixinaynaa marka horeba oo intii lagu intifaacayaan xukunkii ku koobaynaa haddaba ashyaadii ama ashyaada iyada ah mid lagu intifaacayo cala alxadri mancin korkeed bay ahaatay ilaa maa abaaxatu wixii ay banaysay uun mooyaa shariicatu shariicadu oo shareicadu wixii ay banaysay dee waa bannaan yahay wixii aynaan helin daliil banaynaya asalkaasaa la raaci oo waa laga joogsanayaa oo dee xadri waa asalkiisu noqon ooba kan sii caddeeyo fain lam yuujad haddaan la helin fi shariicati shariicadii aan laga helin waa adiladeedii maa wax iyo daliil iyo dulu tilmaamaya oo tusaya oo daliil u ah cala alibaaxati waxaan banayntiisa la baneeye wax mubaaxa yahay marka maxay noqon masalada xukunkeediina aada eegayso yutamasaku bilasli asalkiibaa la qabsan wa huwa asalkuna muxuu ahaa qowlkan hore alxadr waa mancin oo dee waxaa la odhanaya waxaasi ma banaanaa markaa la odhan kol haddaan daliil banaynaya la helin wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu ku isaga ku qowlaya qowlka raajixina qowlka dambe weeye oo qowlkaasi wuxuu noqonayaa dee wixii aynu daliil xalaal ka dhigaya aynu helaano xalaal buu noqon waxaan daliilkaasi jirinba xad ama yaan dee hadduu xaaraan buu noqon oo markaa maxaa soo geli wixii daliil xaaraam ka dhigaya aan helay waa xaaraam wixii aynaan daliilba u hayn xaaraam ka dhigaya kol haddaan wax banaynaya aanay jirin waa xaaraam baa la odhanoo markaa daa'iradii xaaraamta ayaa aada u ballaadhanaysa ama aada u waasac noqonaysa wa min annaasi markaa qowlkan dambea ka raajixa ah dee kolley adiladii culimmada ay u daliishadeenna ay xoog badan tahay oo isaga waxa ka dhalanaya xalaashu inay ka badan tahay xaaraamtii ka badnaanayso wixii xaaraamtii lagu koobaya uun wixii dee sharciga xaggiisa looga helay daliil xaaraam ka dhigaya ee wax allo wixii aan daliilkaa loo helin asalkan baa la yska haysan asalkuna waxaa la odhanaya ashyaadii waa alibaaxa oo markaa wuxuu noqonaya daa'iradii xalaashuu gelaya marka labay wada noqon wixii aynu nas u hayno inuu xalaal yahay waa xalaalba wixii nas aynaan u hayn xalaal ka dhigaya laakiin xarimaya aan weynay iyadana qaybta xalaasha ayuu ku beeri bal markaa waana markan koobneen idhaahno waa ashyaada lagu intifaacay ama wixii mudaro dadka u leh ee darar u leh waxa weeyaan kolley nusuustii shareecadii caamka ahayd ayaa keenaysa wixii dadka dhibaya ee caqligoodii iyo badankoodii iyo adigu bal markaa umuuro iyo darar iyagii u leh inaa dee taasi aanay xaaraam noqonayso wa min annaasi man yaquulu bididdih wahuwa ana alasla asalku fi lashyaai ashyaadii macnaha iyo lmuntafaci biha si aan saga koobno wixii mudaartaa u saarno ashyaada waxa asalka u yahy cala alibaaxati annaha cala alibaaxati inay ibaaxa korkeed kuga sugan tahay ilaa maa xadarahu sharcu sharcu wixii u xarimay uun mooye bal ibaaxadii iyo halkaasaan kagaba baxnay alistisxaabu istisxaabkii ayuu maxalkii iyo mabxadkiisii kan yahay kolley isaguna waa adilada usuulu fiqiga oo dee bal suurooyinkiisa qaarkoodna culimmadu ay iskuba khilaafsan yihiin xagga marka la eego dee daliil ahaan ay isugu khilaafsan yihiin markii hore uu inoo tirinayay abwaabtii usuulu fiqigana kolley kan walow uu ku jiro abwaabta dee lagaga hadlo usuulu fiqiga marka dee kitaabka aada isaga mukhtasaree tiradii hore inoogumu soo darin iminka laakiin waa kan inoo keenay oo halkan inooguba sheegay marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa macnaa istisxaabi alxaali xaalkii oo la wato oo lala saaxiibo lasoo qaato oo la kaas macnihiisu intaas baa aniga ii taalla kollay waxaa ku yaalayba bal matnigan yar ee iminka dadku ay haystaan iyo sharaxa quratulcayn la yidhahan wax ka soo naqnaqliyo matniga la madbacaysan oo alladii yuxtaju bih oo waa kaa dee daliil ah adiladii sharciga ah ee isaga istisxaabulxaalka la xujaysto alladii istisxaabulxaalkaasoo yuxtaju bihi la xujaysto macnihiisu waxa weeye an yustasxaba in la wato oo lala saaxiibo la kaxaysto oo dee la wato alaslu asalkii cinda cadami daliili sharciyi daliilkii sharciga ahaa marka la waayo ee meesha daliil sharciyi aanu jirin asalkii hore oo in la wato marka asalkaasi muxuu noqon dee bal waa tan ayba idhaahaan albara-a markaan ode waa kaasoo umuurahan albara bira-atu dimo oo kale ay idhaahaan oo ruuxii mukalafka ahaa dimadiisii takliif isagii la saaro oo lagu kalifo oo laga doono wax inuu laba yimaado ama wuxuu mukalaf ku noqdo dimadiisaasi beri ayay ka tahay ilaa la helayo daliilkii keenayey takliifkaa keenayey taas bay bara-atu dima ama ay idhaahaanba taas oo kale oo asalku taas buu noqon albara alasliya kale qawaaciddee dhowrina meelahan istisxaabka waabay kaba ratibantaa marka la eego xagga daliil ahaan marka uu yahay wataa macnaheedu wuxuu noqonayaa imika salaad baa ilaahay nagu waajibiyey soom baa ilaahay nagu waajibiyey iyo acmaal kale adugu waxna waa layna fari waxna waa laynaga nahiyey adilo sharciya u timi bal haddaba haddaan dee daliil sharciya oo taasi aan la helin daliil sharciya aan la helin ruuxan dimadiisu beri ayay ka tahay wax dee markaa uu mukalaf ku noqdo oo la saaro la yidhaah waxaasaa waajib kugu ah oo iminka haddaan doon baadhayno dee bal soomkii rabadaan wujuubkiisa nusuustii baan haynaa bil kale maalanba rajaboo dad ay soomkooda badsadaan baynu doonaynaa soomkeeda xukunkiisu muxuu yahay ma waajibbaa mise waajib ma aha dee daliil ma jiro oo sharciga xaggiisa ka ahaaday oo wujuubkiisa inoo caddaynaya waxaa markaan odhanaynaa inay asalku wuxuu aha bara-atu dima ruuxan mukalafkaa dimadiisu inay beri ka tahay takliif isaga la saaro oo lagu kalifo ilaa la helayo wixii taa bedelaye asalkii baan wadanaynaa bara-atu dima ahaa markaa waajib maahay meesha imanaysa oo wax waajiba ma aha oo wixii bal maalan waxa weeyaan aan daliil sharciya loo helin inuu ruuxani mukalaf ku yahay ama ruuxani uu saaran yahay ama dimadiisa lagu shuqliyo waxa ay keenaya oo daliilkii caqligii keenaya dee dimadiisu inay beri ka tahay oo wax markaa isagii saaran oo halkaa waajibnimo iyo mukalaf ahaan isagii u saara ama takliifahaan inaanu jirin arrinkaas baa saasaa markii hore horeysay markaa adiladan sharciguna taasay bedelaysaa wixii daliil sharciya xukunkaa hore bedelaya aan jirin xaalkii horeaan wadanaynaa saa marka hore oo arrintu ahayd ee bara-atu dima ayaan iska wadanaynaa la saaxiibaynaa oon iska wadanaynaa ilaa aan helayno wax taa bedelayo oo daliil sharci oo bedelaya bal markaa suurada marka ay noqoto de waxa weeyaan waa daliil adiladii sharciga ahayd kaba mid ah oo waxa weeyaan oo ruuxu bal waxyaalaha bal ribaaba jirtay la xarimayo oo laynagaba xarima waqti bay lahayd khamra la xarimayo shareecadu xamritay waqti baa taxriimkaas yimi haddaba intii hore ee aan xukumkan taxriimkii aanu iman bara-atu dimadan ama asalkan istisxaabulxaalkaa ayaa jiray oo dee wax markaa dadku wixii ay sameeyeen ee hore ay u sameeyeen kol haddaan laga nahyin oon lagaba xarimin ficilkooda xaaraamnimo laguma tirinahayn oo xaaraama inay ku dhaceen walilaahi qowlkiisii faman jaa mawcidatu min rabbii faintaha falahu ma salafu amru ila allah ribadii markuu kaba hadlayey ninkii ay mawcido xagga rabbiga ay ugaba timi ee markii la xarimay ee layihi waxaani waa xaaraam ka joogsaday wixii hore looma raacayo wuxuu ribo ku qaatay waa u banaayin wixii hadduu maal horo taa kusoo galay ahayd oo taxriimka uu kaba horeeyey waxaa iska isaga iska leh laakiin wixii imika ay soo gaadhay uun taxriimkii soo gaadhay ee ribadii ahaa ee dadba ugaba maqnaa taas baan loo ogolayn inuu raasamaalkiisii qaato mooye kol haddii taxriimkii soo gaadhay inuu qaatay ee wixii hore waa istisxaabulxaalkan ee markaa hore dimadiisu beri bay ka ahayd wax takliif umuurahanna waa takliif sharciya markaa kol haddaan daliilkii jirinna ee taas wax isaga saarani ma jiro dimadiisna beri bay ka tahay bal taas weeye istisxaabulxaal kolkol dee istixsaab xaal macaani kalena waa u isticmaalaan insha allahu tacaala ama dee suurooyin buu noqdaa kale aan imika iska dib dhiganayno oon arki doono insha allahu tacaala markan meelo kala gaadhno oo deyn ama kutubtaa dambe haddii alaydhaan aragno ee bal suuradaas oo dee daliil isaguna adiladii sharciga ahayd ah dee kalam iyo khilaaf barhkood ha kaba keeneen oo ha kuba sugnaado meeshu adilada mukhtalafu fiigaas ah uguma dareene taas bay tahay oo suuradan imika matniga inoo taallaa wamacnaa istisxaabi alxaali xaalkii istisxaabkuna waa dee dalabo sux oo kale waa suxbo la dalbo ama dee saaxiibitaankii wax lala saaxiibaya haddaynaan ta'da iyo siinta aynaan dee dalab kaba dhigin wadashadii wax la wadanaya ama lala saaxiibaya lala xidhiidhayay tii weeye marka arrinku markii hore siduu ahaa oo bara-atu dimadii ah oo de taasa markaasoo dee asalkaa hore dee waxa weeyaan waana daliil iska caqliya kaasi ayaan iska wadanaynaan la saaxiibaynaan iska wadanaynaa weeye ilaa an wixii taa ka inaga bedelayay ee daliilkii sharcigaa la helo oo xukunkaa hore daliil buu inoo noqonaya aan daliishano oon u daliishano jaanibkii cadamka eeg daliil ma jiro waxaan wax dee maalan daliilkaa hore bedele ma jiro markaa jaanibkii cadamkaan haysanaa marka waa inaan waxaas ruuxa dee aanu waajib kuba ahayn ama waxaanu mukalaf kuba ahayn bay noqon marka laakiin daliilkii la helo wax dimadiisii shuqliya oo takliif ku shuqliya la helo markaasaa xukumkii uu inoo bilaabmaya kale ee asalkaa bedelaya intaan wax bedelayaa jirin asalkaasaan iska wadanaynaa oo aan u wadanaynaa jaanibkaa nafiya jaanibkaa cadam iyo inaan salaadaasi waajib ahayn salaad shantii salaadood kaa badan inaan bal matalan soom dee kaa rabadaan ahayn oo dee aan shay ku iman sida nadar iyo waxyaalo kale iyo kafaaro iyo dee aanu waajib ahayn umuurahaas cadamkaasaan u wadana markaa jaanibkaa cadam ahaan ayaan u xujaysanaynaa wa macnaa istisxaabi alxaali aladi yuxtaju bih an yustasxaba in la wato weeye oo lastiito oo macnaa dee waxa weeyaan waa xukum ahaan loo haysto oo lala saaxiibo oo la wato alaslu asalkii wixii dee waxaan asal u ahaa oo imika waxa soo geli waa ti aynu kalaamka usoo marnay xaqiiqo iyo majaas inuu yeelanayo asalkii xaqiiqu ahaa xaqiiqadaan iska wadanaynaa ilaa aan helayno wax macno majaaziya kuba xambaaraya taas oo kale daahirkii asal bu asaynu soo maray awalkuna asal mu ahayn daahirkii baan iska wadanaynaa isagii baan ku dhaqmaynaa aan ku camal falaynaa ilaa aan helayno dee daliil iyo wax kale oo daahirkan wax ka duwan oo qeybtii kale marjuuxayd ee mu-awalkaayda ee xukumkii siinayo taa raajax yeelaya oo bal imaka midi cadam buu ahaa imaka kani umuurihii xaqiiqadii asalka ahayd ee waxyaalihii asalka laguma tirinaya ama xaqiiqa ahaan ahayd ama daahir ahaan ahayd iyo dee umuuro kalaba asalkii jaanibkaas baa la wadan ilaa la helayo wax dee asalkaa wixii ka dunaa en asalka ahayn isaga inoo raajax yeelaya oo xukumkii siinaya an yustasxab alaslu cinda cadami daliili sharciyi marka daliil sharci haddii daliil sharci la helo daliilkiin baa la raaci tartiib aladilati adiladii tartiibteedii waxaynu soo aragnay adiladii kolley waana dhammaad kitaabkiiba haatan adiladaynu soo aragnay kitaabkii baaba dee adiladii kamid ah sunnihiibaa adiladii kamid ah ijmaaciibaa adiladii kamid ah qiyaaskiibaa adiladii kamid ah maxaaba iyaduna adiladii kaba mid noqonaysa bal khilaafahaba jire qowl saxaabi aynu soo aragnay iyo istisxaabkan iyo waxyaalahan adiladii bay kaba mid yihiin bal dee adiladaas baa iyaduna aynu soo aragnay halkii tacaarudka caamkii iyo khaaskii iyo mutlaqii iyo muqayadkii iyo umuura si la isugu xambaarayay si loo kala horreysiinayay oo kollay qolooyinka kale ama culimada kale barhkood tartiibtan adilada iyo tacaarudka aynu soo maray ina waa tacaarudka wixii ka dhashay baa tartiibta keenaya marka tacaarudkaasi yimaado ayay tahay adiladiise baan u kala horreysiina haddaba waa kan tacaarud yimiye meel bay kuwadoo sheegaan oo waxyaalaha tacaarudkaa kaba ratimaye laakiin sheekhu tacaarudku halkiisii ay ku sheegi jireen kaba horreysiiyey oo isagoon adiladii dhammayn ayuunbuu tacaarudkii sheegay oo markaa dee waa ka halkana gaar ahaan imaka intan kooban ee xagga adilada sida loo kala horreysiinaya tacaarud markuu yimaado halkan inoo soo dhigtay oo wuxuu ihi tartiibta adiladu waa mal adilatu adilada fa yuqadamu waa la horreysiinayaa marka tacaarud yimaado waa adiladii wixii axkaamtii sharcigayd kuba sugnaaneysay bal afartii daliile waaweynaa laisku waafaqsanaa soo qaado kitaabkii sunnihii ijmaac iyo qiyaaskii yuqadamu fa yuqadamu waa la horreysiinayaa aljariyu kii muuqday waxa weeyaan daahirka ahaa aynay quwadoodii baa waxa weeyaan kala tagtagsanoo xaggii quwadii iyo isku mid maahee ee minha adilada ka mid ahaa waxaa la horreysiin cala alkhafiyi kii isagu qarsoonaa ayaa lagaba horreysiin taas buu yihi oo bal waxa weeya markaa in daliilkii jaliga jariga ahaa ee muuqday ayaa la horreysiinaya kii khafiga masalan waxaynu soo aragnay daahirkii iyo mu-awalkii baynu kuba soo aragnay halkii mujmalka iyo markii uu kaba soo hadlayay daahirku waa daliilkan isagu jeriga ee muuqda mu-awalkuna de waa ka qarsoonyahay isagii bal markaa kaa isagu marka haddii tacaarud yimaado oo meeshii tartiib aan u baahano kan horreysiinaynaa waa kaa jerigaa saa daahirka oo kale lafdigii loo isticmaalaya macnihiisii xaqiiqiga ahaa waa daahir buu halkaa yahay waa ka jerisanya ama uu ka muuqdaa marka ka macnihiisii majaasigaa loo isticmaalo taasoo kale macnaha xaqiiqiga isticmaalkiisa ayaan horreysiinaynaa bal adigu daliilkii jariga ahaa ee muuqday ayaa ka horeynaya tacarud hadduu yimaado kii khafiga ahaa walmuujibu kii waajibinaya lilcilmi cilmi waajibinayana waan horreysiinaynaa oo waxaan ka horreysiinaynaa cala almuujibi kii waajibinaye keenaye lidanni danni dhowaan baan soo aragnay xaggii akhbaartaan ku soo aragnay khabarkii mutawaatirka ahaa oo kale wuxuu inoo soo sheegay inuu faa'iideeyo yaqiin iyo cilmi laakiin akhbaartii aaxaadu haddaan qaraa-in kale oo iyada la socota oo ay cilmi ku faa'iideysa nadari nadarigii aanu jirin maxay faa'iideyneysay dee dannigaa raajixee qaalibka ayay faa'iideyneysay marka haddii daliil cilmi faa'iideynaya oo keenayo sakaa mutawaatirkaa waxa weeyaan iyo mid isagu danni faa'iideynaya ay iska hor yimaadaan waxaa la horreysiinayaa bal dee jamcintii waati aynu soo aragno haddii aanay taasi iman waxaa la horreysiinayaa kii cilmiga faa'iideynayo mutawaatirka iyo axaadii mutawaatirkaan horreysiinayna allahuma haddii dee bal mutawaatirkuna caam yahay axaadkana khaas yahay waa ti aan tacaarudkii kusoo aragnay in khaaska markaa ka caamka cumuumkiisa la khaas yeelayo oo kan khaaskaa lagu khaas yeelayo oo afraaddii qaarkood meeshii deeta laga saari uu cumuumku shamlinayay bal haddaanay suuradaasi jirin oo aynu u baahno tartiib iyo kala horreysiin kaa isagu cilmiga keenaya faa'iideynaya ayaa laga horreysiinayaa oo kii isagu danni faa'iideynayay wlmuujibu lilcilmi kii cilmi waajibinayay ayaa la faaid ayaa la horreysiin cala lmuujibi kii waajibinayay ama keenayay lidani dani keenayay wnudqu halkii yuqadamudii waayey dee aljariyu naayib faacilkaasay ku cadfayin wayuqadamu waa la horreysiinayaayo annudqu nudqigii nudqigana waa kii inoo soo sharxay awl hore oo dee marar kalena isagoon sharxin lafdiga nudqi waa isticmaalayay waa kitaabkii iyo sunnihii qowlkii ilaah iyo qowlkii rasuulka waa kii yihi taasaa nudqiga ula jeedna markaa kaa kitaabkii daliilkii kitaabka ama iyo daliilkaa sunna ayaa la horreysiinayaayo cala alqiyaasi qiyaaskii oo marka dee aynu hayno laa qiyaasa maca nas baaba laydhaa kol haddii nas jiro qiyaasba meeshii ma yaalo qowlka ilaah iyo qowlka rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh baa la horreysiin oo laga horreysiinayaa qiyaaskii dee bal matalan oo macnuhu waxa weeyaan haddii naskii qowlkii ilaahay ama qowlkii rasuulku uu faa'iideynayo dee dalaalo uu leeyahay xukum aan kaba qaadano qiyaaskiina uu keenayo xukumka imaka dalaaladooda aan ka qaadanayna tuseen wax ka duwan qiyaaska keenayo qiyaaskii ictibaar lama siinaye waxaa horeynaya qowlka ilaah iyo qowlka rasuulka waayo kol haddii nas jiro qiyaas caarida meeshii ma yaallo oo lama qaadanayo qiyaaskii aan iyaga ayidahayne dee xukumkan aan nafskani inoo faa'iideynaya wax ka duwan isagu keenayey oo asal kale dee bal marka looga qiyaas qaato arrintu ay keeneen xukumkii wax ka duwan laga qaadan lahaa bal markaa taasna waa haddaan tacmiim de markaan taksiis baabkii noqon oo qiyaaskii bal makhaas yeeli karaa kale dee suurooyin malaa waan soo aragnay oo kale xagga nin addoonka oo kale haddii uu dee bal markaa zinaystay iyo intan konton ulood laguba dhufanayo oo kale dee addoonta nas baa kuwa yimi kana qiyaas buu ahaayo oo naskii caamka ahaayo qur-aanka waxaaba lagu khaas yeelay qiyaasoo taasi waa taksiis baabkii hadday noqoto waa baab kale laakiin marka ay noqoto tacaarud iyo keebaha horeysiinta leh aan qaadanaynaa qowlkii ilaah iyo qowlkii rasuulka qiyaaskii ka horeynaya wlqiyaasu qiyaaskii aljaliyu sareeyaan way kala xoog badan sidoo adiladii sharciga ahayd ay wada yihiin ayay kala wada xoog badnaanayaan bal xataa dee xadiiskii ama sunihii baaba dee adiladiis sareeyaan way kala xoog badan sidoo adiladii sharciga ahayd ay wada yihiin ayay kala wada xoog badnaanayaan bal xataa dee xadiidkii ama sunnihiiba dee adiladiisii tafaawut waynuuba dhaxaynayaan naskii qur-aanka ahaa ayaa iyadoo dee xagga marka la eego subuudkiisa uu qadci yahay dalaaladiis midna waa dalaalo sariix oo qadciyo ah midna dalaalo ixtimaal kuba sugan yahoo daniyuu noqon waana nas qur-aan ah dee waabay ka mudnaan bay kala yeelanayaan iyo tafaawut xaggaas oo kale jawaanibtaas haddaba dadkiina kola kale xoog badnaa baa marka tacaarud yimaadaynaan ku wada camal fali karayn inaan wada qaadan karahayn aynu u baahano tarjiix oo kale midba midku ka xooga badan yahay ayaa mudnaantii yeelanaya kii laga xooga badnaana waa la dibdhigayaa bal markaa taas qiyaaskii oo kale waa saas oo kaleo tafaawut ama maraatibtiisu way kala tagsantaho isku rutbo ma aha shalayna waa tii aan soo aragnay bal qiyaaskii cilada iyo qiyaasu dalaalo iyo qiyaasu shabah oo qiyaasu shabahna aan idhi haddii aan labadaa hore marka la waayo ayuun baaba loo kacaya mar isagu waayo waa daliil daciif uu noqon in qiyaaska ciladna qiyaaskii dalaalo uu ka xoog badnaa bal markaa dee anwaac kaloo qiyaasoo kala xoog badan baa jirta haddaba qiyaaskii jaliga ahaa kii khafigaa uu kaba horeynaya matalan jalinimadii maxay kaba iman haddii ciladan dee keenaysa tacdiyada xukunkii asalka in la gudbiyo faracan loo gudbiyo ina ciladaasi haddaan jirin qiyaasba ma yimaadeen cilada taas keenaysa cilo shaarici oo caddeeyey oo mansuuso ah oo nas uu ku yimi ay tao ciladii wixii la caddeeyey ee kaasi waa qiyaaska jariyahoo kii ciladiisu mustanbado ahayd ee culimmadu ijtihaadkoodii markay awsaaftii sheegan dee ay tatabuceen ay eegeen ijtihaad lagula soo baxee la yidhi xukumkan ciladiisu waxay tahay taas cilo mansuusa maaha waa cilo istinbaad kuba timi way kala horeynayaan oo kaa ciladiisu ay mansuusada tahay ayaa ka horeynaya kii ciladiisu aanay mansuuso ahayn ee mustanbado ahaynba cillo keliya dee ciladii ha wada yeesheen masalan waxaaba jirta umuurahan barhkood ay qiyaaskaba kaba kaxeeyaan oo ah ay yidhaahaanba nafyi lfaariqa masalan masalaa jirta oo naski uu kuba yimi masale kale ayaa jirta oo lamida ama kagaba mudan xukumkan oo wax dee kala farqinaya oo labadan masale lagu kala qaadaa maba jirto maba jirto yaani tan hadda naski kuba iman ama tan baaba meeshii kaga kaga awleysan oo kaga mudan xukumkaas oo kale yaan naski kuba imaninbe arrinkaasna waa arrin dee aan wax lagu kala farqin karahayn oo la goynayo inaan faariquba dhaxayn kaasoo kale waa qiyaas aada u cad bal haddii qiyaasba lagaba dhigo on laga kaxaynba qiyaasnimadii aan lagaba kaxaynbe dee mafhuumyadii unaan baabkeed laba geyn marka kaasoo kale aada buu jeli u yahayoo kii kale in isaga nafyulfaariq ama aan la jasminayn waxa u dhexeeya anfinta la anfiyaya aan la goyn karin dhici karta in la yidhaha may waxaasaaba lagu kala farqin karaa ixtimaal kuba iman karo uu kaba horeynayo bal masalan qur-aankii waxa ilaahay subxaanahu watacaala inoogu sheegay oo dee uu ku soo celceliyey dadkan agooma ah xoolahoodu dee kollay inde wax iyaga maslaxay ugu sugantahay mooye si kale loogu dhowaadaana maba jirto in akligoodiina waciid weyn baa u yimi in aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman bal masalan haddii laakiin ninkii aanu cunin isagu xoolihii si kale u baabi'iyuu ka gubo ka xumeeyo adigu si kale uga baabi'iyo qur-aankii dee lafdigan yaakuluuna akli buu tilmaamayay laakiin meeshii itlaaf baa maqsuudku ahaa waxoodii in laga baabi'iyun baa maqsuudku ahaayo inuu cuno iyo inuu gubo oo kale oo isaguna aanu ku intifaacinaysa ka baabi'iyo wax farqigo u dhexeeya maba jirto nafyi alfaariqna waa waxaan jasminayno taasoo kale oo dee qiyaas fii macna alasli barhkood siay kaba cabiraan oo kale barhkood qiyaas kaba ay kaba kaxeeyaan oo waa way simayiin ama halkii aynu shalay miaal ahaan usoo aragnay ahaa walaa taqul lahuma ufin baa ilaahay yihi labadii waalidi bal ufin hadday xaaraam noqotay darbigoodu waabuu kaga sii mudan yahay iyo xaaraamnimadka iyo iidaha kuga sugan umuurhaasoo kale la jasminayo wax farqiga oo kan iyo kan u dhexeeya asal ahaan inaanu jirin de waxay noqonaysaba qiyaas aada u jeliya marka qiyaaska aan rutbadaa lahayn ee ama faariq la muujinayay ama ciladiisiiba waxaweya istinbaadba ay kuba sugnaatay aan la jasminaynin la goynayn faracan iyo asalkan faariqa u dhexeeya in bal meesha dee inaanu jirinba faariq taa aan la goynahayna dhici karta faariq in dee ixtimaal la muujiyo waa mid khafiu noqonayaayo kaas dee jeliga ee qiyaaska xaggii hadday iscaaridaan iska hor yimaadaan la horreysiinaya bal taas buu leen waalqiyaasu ljaliyu cala alkhafiy fain wujida haddii la helo fi nudqi nudqigii nudqigu dee kolley waxaan filaya haatanna dabdiseen oo xifdideen waxa sheekhu ugama jeedo lawaaqa loogama jeedo waa qowlkii ilaah iyo qowlkii rasuulkii ilaahay waa naskii kitaabka iyo naskii sunno aha haddii iyaga laga helo maa yugayiru lasla asalkii hore ee sida dee baraa'ada aynu soo marray ee baraa'a caqliyaba in wax bedelaya la helo fadaaka weeyaanoo dee naskiibaa la raacaya nudqigiibaa la raacaya wa ilaa haddii aan la helin oon lagaba helin nudqigii laga helin wax asalkii bedelaa fayustasxabu alxaalu xaalkii horeynu imika kaba soo baxnay ayaa la wadanayaa oo la kaxaysanayaa oo macnaa waxa weya haddii aan nas helana naskii baan ku camal falaynaa asalkii markaa waa laga tegaya lama odhanayo alasl bara'atu dima taa lama odhanayo haddii aynu nas weynana istisxaabkii oo cadamkaa asliga ah ama alcadam jaanib cadam aha ayaan ku camal falaynaa marka maxay noqonaysaa istisxaabkii inta nas jiro istisxaab inooma imanayo marka nas la waayo ayaa istisxaabkii imanayaayo haddii meeshii asalkaa hore ee istisxaabku keenayey ama baraaadaadi bara'atu dima ama bara'ada caqliyada taas ayaa jira nasna waa jira tii bedelaya dee naskii baa horeynayo weeyaanoo istisxaab markaa meeshii ma imanayo istisxaabkii muxuu iman marka daliilkaas dee qur-aanka ama xadiidka ee asalkaa bedelaya la waayo ayaa istisxaabkii imanaya bal taas bay noqon si adilada loo tartiibinaya almufti waxaa talayay waa meelihii uguba dambeeyey imikana muftigii waxaynu soo aragnay horta adiladii dee sharciga ahaydee mujma ama dee ijmaaliga ahayd waa taa wixii kitaabkeenna laguma xuseeyo dee intii badnayda ayaynu soo aragnay usuul fiqigana wuxuu inooguba lainoogu soo tacriifiyey waa adiladan fiqiga ee ijmaaliga ah iyo kayfiyada bal matalan adilada loo istismaarsanayo kayfiyadaasoo dee qaybo dhan aan soo aragnay iyo ciddii bal matalan istismaarsanaysay ee iyagu dee intay aqoontaa lahayd adilada ijmaaliga ah axkaamtii dee kala soo baxaysay taas oo bal markaa waxaa qayb ka ahaa mawduuca usuulufiqiga ruuxan mujtahidka ah ruuxan adiladaa dee isagu waxa weeyaan macrifadaa iyo aqoontaa sare u leeyahay daraaddeed isagoo adiladaa istismaarsanaya wax kala soo baxayo taas baa adiguna qeyb usuulufiqiga kaba mid ahayd oo ujeeddadu lagaga hadlaa ruuxa shuruuddiisu maxay tahay sifaadkiisu maxay tahay bal markaa imikan waa kii ugu dambeysay eh halkan waxaa mabxaskan uu yaalaa uu kaga hadlaya ruuxa muftiga ah ee ay tahay dee inuu xukumkii sharciga isagu ka waramo adiladaas intuu eego ka soo qaato wixii uu kaba soo qaadanayay dadkii markaa uu caddeeyo oo xukumkii sharcigaha uu kaba waramo ilaahay xaggii uu yahay kaa wax ka saxeixaya mowqica can rabbi alcaalamiin subxaanahu watacaala bal sifaadka uu leeyahay iyo waxyaalaha dee bal waa martaba aada u sarrayso oon dhibyaraana u gaadhin oo ruuxii joodi aada u badan iyo uga baahan eh maxaa shuruuda iyo ruuxa taa u helkiye keebuu yahay umuurahaasuu halkan kagaba hadlayaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ihi wa min shardi almufti ruuxa muftiga ah ee dadka u fatwoonaya ee xukumkii sharciga isagu ka warramay maaha mid isagu iska sheegeen mid aan aqoon ku warramayni ma aha iyo dan ee waa kaa dee macrifadeeda leh kaa ama kaa shardigiisa waxa ah oo kaba mid ah an yakuuna inuu yahay caaliman ruux macrifo sare ulea ma caalim ku ah oo garanaya bilfiqhi fiqigii fiqigii maanta dee waa macno in labadiiba inoo wada shamlinayo qeybtii usuulka iyo qeybtii fiqiga kale ayuu imika uga jeedaayo waa kan yidhi aslan asal ahaanoo macrifu u leeyahay cilmigan usuul fiqiga si ay istinbaadkiisan iyo istismaarka adilada iyo umuurahaas ay dee noqoto wax dabdisan oo dee waxa weeyaan sugan oon dee khalal kuba sugnayn iyo wa farcan farcano farc wuxuu wadaa waa masaa-ishii dee kutubta fiqigaba kuba sugnayd tiina isagu macrifo u leh horta khilaafan khilaaf ahaan waa masaa-ishii khilaafiga ahayd ee culimadu taasna aada bay muhim u tahay saas haabay dee aimadii hore ee taabiciintii ama aimada hore barhkood bar taabiciintii ahaa barhkood ay uga odhanayeen ruuxa aan khilaafka culimada ogeyni kollay dee aqoon fiqi maba lahaa ama ruuxa aan ikhtilaafka garanayn lam yashama anfuhu lfiqa sanki iska daa macrifo uu yeeshay sankiisu maba urin fiqi wax la yidhaahaa maba urin waayo khilaafkii dee waxa meeshii jira bal ijtihaadaadkii kala dunaa ayuu arkaya madaarigtii culimada iyo waxyaalihii ay kala daliishadeen ama ay xukunkan ka qaadeen baa meeshii imanaya waxaa meeshii imanaya haddii meeshii laba qowl ama saddex qowl ay jireen ijmaac oo kale sida kutubta dambe aan ku arki doono khilaaf hore hadduu jiro laakiin laba un loo kala baxay ixdaatu qowlihum thalith qowl saddexaad oon jirin un cidba horta oo dhan oo lalaba yimaadaa kol haddii labadaas waxay noqonaysaa un dee kharqa lilijmaac bay noqon waayo laba jaanib un bay ahayd kan saddexaad waxay noqonaysaa wixii ay ku ijmaaceen oo dariiq kale inaanu jirin oo waxa weeyaan taas dee lagaba tago ama kharqi lilijmaac bay noqon si aanu ugana bixin taas madaarigtoodii ogada waa waxyaalaha ruuxa aqoontiisa ee khaasatan marka aanay arrintu ayn hebel sidaasuu yidhi hebel sidaasuu yidhi ee hebel sidaasuu yidhi muxuu u yidhi maxaa daliilkiisu ahaa muxuu xukunkan halku ka qaatay muxuu yahay ee uu fooda u saaray kan kale daliilkiisu kan ee umuurihii laysu geysto waa umuur aada u weyn weeyeen iyo aqoon sare ama laakiin aqwaal mujarada uun oo khilaafa hebel baa saa yidhi hebel baa saa yidhi aan la garanayno lima qaala kada muxuu u daliishade uu yidhi dee taasi wax weyn ma aha taas oo bal markaa dee in khilaaf jira meeshii inuu ogaado un mooye haddaba khilaafan khilaaf ahaan waa masaa-ishii khilaafiga ahaydna uu ogaado marka meeshii maxaa iman masaa-ishii lagu ijmaacinay inuu og yahay si aanu ijmaaci uga bixin waayo waa taan soo aragnay ijmaacu inuu xujo sharciya yahay daliil qadciya yahayba bal markaa uu yahay ijmaaci dee dalkii dalaadiisu qadciyada ida ijmaacii sukuutiga aanu ahayn marka haddii aanu ogeyn ma wax lagu ijmaacay su-aal baa la weydiin oo wax dee ijmaaciiba ka duwan oo kaba baxsan bu iskaga jawaabayna maba oga ijmaaca jiraiyo aqoontii maba laha waana sida dee in badan dhacda macrifadii marka ay koobantahe dadkiina ay fatwoonayaane ruuxina bal markaa inay ma odhanayo markaa si dee dadkii hore ay arrintooda ahayd ay dadka ku adkeyn jireen la adri wuxuu isleeya malaa nuqsaan baa kugu sugano ma odhanaye iyadoo ijmaac jiraa dhici karta wax maa yukhaalifu lijmaac uu kuba fatwoodo waxa ay ku sugantahay ixdaasu qowlin thalith inuu kuba fatwoodayne maba oge haddaba khilaafkiina inuu ogaado khilaafkeena maxaa inoogaba sugnaanaya wixii kale lagu ijmaacina ay u dabdisan intuu og yahay masaa-ishaasi aanu ijmaaci ukhilaafin dee fatwadiisa aan ukhilaafin waa madhaban madhab ahaana oo ruuxu hadduu yahay sida dee mujtahid lmadhab kuwa yidhahaan ama mujtahid lfatwa ee madhab mucayana intuu macrifo weyn oo sare u yeeshay raajixeed iyo marjuuxeedii kala bartay madhabtaa isaga madhabtaasna waa inuu macrifadii dee uu mutamakin kuba yahay haddii taa la yidhaaho oo dee madhaban oo aan taa kuba koobno ama wixii dee khilaaf ka ahaa iyo wixii madhab ahaayeen dee aaraadii culimada ama dee aimo kale ay ku kala tegeen taas ee madhab gaara loo tiirinayay wixii inuu ogaado ama waa dee madhabtan uu kuba fatwoonayo haddii mujtahid uu kuba fatwoonayo muftiga ahaa muftiga shuruudii waxa weeyaan mujtahid lahaa weeye ayaa laga helo bal kula dhawaado ama kolba dee adigu aanay noqonin wixii waxa ruux macrifadeed lahayn iska dhex galo taas aanay noqonine horta bal aqoontii dee la helo bal wixii kale laga heli karayay bal shuruudii laakiin mujtahidweeye tani oo bal markaa shuruudii kale dee umuuruhuna way iska wada cadyihin waxay la tahay waxaan ugu sii laabaa ma jirto iyadoon kitaabka insha allahu tacaala kusoo noqon doona haddii ala idhaah almustafti wataqliid waxa weeye waa ruuxii bal muftigii buu soo sheegay imikana dee dadkii waxay u kala baxayaan kaa isagu fatwoonaya dadka u fatwoonaya iyo kan isagu cid kale wax weydiinaya ee ruux kale weydiisanaya xukumkii sharcigaa masalo iyo dhacdo gaara in inuu u caddeeyo kaas baa mustafti la yidhaah waa kii fatwada dalbayey sintiyatada waa tii dalabkii waa kii dalbayey in loo caddeeyo looga waramo xukum sharciga kaas baa mustafti la yidhaha isagana bal shardigii wuxuu uhi waa min shardi lmustafti iyo dee taqliid muxuu yahay oo taqliid min shardi lmustafti ruuxa isagu fatwo dalbaya ee cid kale weydiisanaya inay u fatwooto shardigiisa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu noqdo min ahli taqliidi dadka adigu taqliidka ehelka ujeedadu aanu noqon ruux mujtahida ruux shuruuddaa hore laga helay ama iyada hadduu ruuxu mujtahid noqdo haddal ijtihaad gaadho dee inuu isagii wixii ijtihaadkiisaasi gaadhsiiyey buu ku camal falayaa bal markaa kaas buu kuba dhaqmayaa inuu cid kala raaco idhaa iyo masaladii uu intuu weydiiye qowlkiisun saa ku qaataa suu inoo sheegi doono wuxuu banaan ma noqonayso allahuma haddii aan dee suurooyin aan tilmaami doono aanay noqon bal markaa waxaa shardiya ruuxan mustaftigii inay horta ahlu taqliid ahlu taqliidna maxaa noqonaya caamadii oo dham waa ahlu taqliid dadkii cilmiga dalabadiisa ahaa laakiin heerkaa aan gaadhinayn dee heerkaas aan gaadhina kollay dee jaanibkaasay noqonayaan dode maaha inay muftiya ma aha mujtahidiin maaha wixii aan heerkaas sare gaadhina taqliidkii ehelkii bay noqon bal ruuxii dee fani kale aad ugu xeel dheeraadee aqoonteeda lahaasa naxwo iyo luqa iyo waxyaalahaas oo kale ee axkaamtan sharciga imika laga hadlaya halkaan macrifo sidaasa ku lahayna waa taqliidkiina waa kaa isaguna cid kale fatwo kaba dalbaya haddaba shardigiisu waa inuu min ahli ama muftigii buu raaci fi lfutya xagga fatwadan dee uu ugu fatwoodo oo kolba wixii ugu fatwooday masaladii sharciga ahayda isaga kuba raacaya bal taqliidka laakiin waxba isaga ma degdegayna isaga inoo soo wada oo ninkii mustaftiga ahaa dee kol hadduu yahay min ahli taqliid uu u baahdo xaadiso kuba timi inuu xukunkeedii sharciga ahayn ogaado ruuxa sifaatkaa laga helo uu weydiinaya wixii ugu jawaabana uu raacaya bal wixii ugu jawaabana uu raacaya oo dee hadduu laakiin daliilkii u sheegu dhaha daliilkii waa kaa iyo kaas oo kale dee taas taqliid xujadii baa la hayaayo taqliid laguma magacaabayo itibaacunba iskaba noqon haddii laakiin xukun sharcigaan uu sheegine uu yidhaah waa saasoo qowlkii uu kaba aqbalo dee ruuxan muftiga ah ama ruuxa saasee kale fatwoonayana qowlkiisu gaar ahaantiisa xujo maaha ee xujadu waxay noqonaysaa waxa uu soo naqlinaya sharciga uu kaba soo naqlinaya daliilloo hayso haddii aanu markaa wax daliilo u sheegin uu saa kuba qaatan dee uu ku qaadanayaabee kaasi waxay noqonaysa taasaa taqliid noqonaysa oo ruux kale oon qowlkiisu xujo ahayn qowlkiisaoo la aqbalo isagoon xujadiisii markaa aanu sheegin kaas baa taqliidku noqonayaaye wuxuu muftigii buu taqliidsanayaa fi lfutya walaysa lilcaalimi ruuxii caalimka uma sugnaa waxa weeyaan an yuqalida ninku caalimku halkan maanta waa mujtahidkii ninkan kale mujtahidkan caalimaha weeyaan waayd aqwaal buu soo naqlinaya aqwaal dad unbuu sheegaya isagoo caalim ma aha haddaba ninkii caalimka ahaa uma sugnaanin an yuqalida inuu ijtihaado weeye waxa aniga halkan wax kale ima yaalaan laakiin matniga yar baan ku arkaya waqiila yuqalidu waxaaba la yidhi taqliid waa yeelanaya bal qowlka haddaan iska dayno laba xaalo ayuu taqliid ugu markaa ku iman karaa masaladii buu eegay waa ku ijtihaaday xukun buu gaari kari waayey isagii waxbaa u muuqan waayey nin kaleo mujtahidoo markaa ay waxu muuqdeen hadduu raaco taa waa yeelanaya dee kol hadduu isagii masaladii markuu waday ee uu rogrogay uu rogrogay xukumu caddaan waayey cid kale oo bal markaa fatwadood iyo taa waa raaci karaa arrin kalena waxa weeye oo maanta taqliid ugaba imanaya ninkaa mujtahidka ama caalimkaa masala kusoo kadisay wakti buu waayey uu masaladii ku eego dee waa masaladina waa masalo mustacjala oo dee markaa loo baahanyo imikuu baahan yahay waktina ma helin uu masaladii ku rogo adiladiisadi ku baadho oo uu ku muqaaraneeyo suuradaas oo kalena dee ciddii kale waa raaci karaa qowlkoodii uu taqliidsan karaa ee wixii aan labadaa suuro ahayn isagu ijtihaadkiisa un mooye uma banaana inuu ruux kale isaguna mujtahida qowlkii un saa u qaataa walaysa lilcaalim an yuqalida wataqliidu haddaba taqliidku qabuulu qowli lqaa'ili ruux qaa'ila qowlkiisoo la aqbala la yidhaha bilaa xujati xujalaan oo macnaha taqliid asalka hore luqada waa taqliidku waa wax ruux kale luqunta loo suro oo kale waa tan qilaadada kuushan iyo siliskan iyo waxaan la gashadaa qilaado lagu magacaabaa taqliidkuna dee waa masarkii qallada oo markuu ruux kale dee luqunta uu suro waxaa luquntiisa ay xaadaynaya taqliid la yidhaah laakiin xaggii shareecadii imika halkan istilaaxa maxay tahay qabuulu qowlilqaa'ili ruuxii qaa'ilka ahaa ee yidhi ama xukum sheegay qowlkiisoo la aqbalo bilaa xujatin xujalaan ninkani waa yidhi uun xukun kuwaasaa buu yihi say in badan dee dadka muftiyadaba kaba dhacda daliilkii ma sheegin su-aal baa la weydiiye uu kaba jawaabay daliilkeedina ma sheegin tii baa la qaatay marka waxay noqonaysaa taqliid xuj marka meesha maxaa ka baxaya hadduu daliilkii sheego oo daliilkii uu daliishanaye sheego taqliid maaho dee qowlku waa kan xujadii sheegayo wixii daliilka u ahaa qabuulu qowli lqaa'ili bilaa xujatin xuja la-aan la aqbalo kaas baa taqliid la yidhaah facala hadaa e fa binaan calaa hadaa markaan tacriifkan eegno ee nidhaahno waa ku qaa'ila qowlkiisii oo la qaato iyadoonu dee xujo meesha uu sheegay aanu jirin xujadiisiina aan la ogeyn marka taa aan nidhaahno qabuulu qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisan aan aqbalayna yusamaa taqliidan laakiin taasi waa malaa nadar luqa ahaan oo daahira une rasuulka ilaahay qowlkiisu isagaa xujo ah ficilkiisna waa dee waa xujo marka kol hadduu sheegidiisan uu sheegay uu yihi baaba xujadii ahoo iyadoo taasi markaa taqliid ma aha rasuulka ilaahay qowlkiisa la aqbalaya laakiin waa bal haddii la yidhaaho un dena rasuulku mustanadkii saaya saasun buu xukum kuba jawaabay wax kaluu raaciyay maba jirto ilaah baa saa yidhi muu odhan taasaa taqliida haddii la yidhaho waa daahir un dee malaa yar cibaaro iyo luqa ahaan une laakiin qowlka rasuulku isagaaba xuja ficilkiisa isagaa xuja hadalkiisa la aqbalayaana xujadii baa la qaatay oo la aqbalay markaa taasi taqliid ma noqo فعلى هذا قبول qول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم waxaa kamida culimada man qاaل ku yihi التqليد تqليدku waxa weeye qaبول qول الqاaئل ku qاaئلa qowlkiisoo la أqبلo والxاal أnta adugu lاa تdري aanad ogeyn oonad garanayn min أيna qاaله halku min أيna xaggii qاalahu ka yidhi hadalkan ujeedadu waxa hadalkiisan ee daliil u ah hadalkiisan waxaa xujowa halku kaba soo qaatay wuxuu dee hadalkan ama qowlkan uu sheegay u food saaraye ah bal matalan de waxaa mustanadkiisa adigoo garan ahayn oo la yidhi aqbalo taas baa iyada taqliid ahna waa la yidhi fain qulnaa haddaan markaa suuradan macnaa waxa weeyaan ruuxii dee mujtahidkaa ijtihaad wax kuba yidhi in caddayn mustanadkiisii qowlkiisoo la aqbalo oo ay marka aanad garanahayna markaa waxa mustanadka qowlkiisaasi wuxuu yahay ayaa taqliid lagu magacaabaya taasna waa la yidhi fain qulnaa marka haddaan idhaahno ina nebiya nebigu sala allahu calayh wasalam kaana yaquulu wuxuu ku qowli jiray bilqiyaasi awqaadda qaarkeed iyadoon waxyi u iman ayuu ijtihaadi jiray ijtihaadkaas baa dee kolkolu dee ama uu kuba fadwan jiray ijtihaadkiisaas oo markaa waxyaalahan dee uu rasuulka ilaahay laba yimi ama uu odhanayey dhammaantood may wada ahayn waxay soo gaadhay awqaadda qaarkeed qiyaas qiyaaska halkan wuxuu uga wadaa ijtihaad baaba waa ijtihaadi jiray oo ijtihaadkiisaas wixii uu gaadhsiiye ayuu bal markaa haddana dadka uga sheegi jiray haddaan taa nidhaahno fayajuusu waxa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qowlihi inay markaa kol hadduu ijtihaad yahay wixii uu daliishaday macada ama hadduu isaga ani ijtihaadayno waxay u yimi ay tahay iyada taasi dee way caddahay oo halkii uu kaba soo qaatiyay wixii halkay ugaba way cadday buu leeyahy laakiin hadday arrintu ijtihaad ahayd si qadiyadii tacbiiru nakli oo kale ijtihaad bay ahayd oo kale mararkan uu saxaabadiisa la tashanayo o kale dee kolley waa qadiyaad ijtihaadiba la odhan karo ijtihaadna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee waaba ka dhacayay waana u banaanaa laakiin isaga khada ayaan laguba sugahayn oo dee isaga cismadaa usugnaatay daraaddeed ayaa wax khada aan lagu daynayn oon laguba sugahayne haddii bal qowlkaa la yidhaha nebigu waa ijtihaadi jiray la yidhaaho dee kolladii ijtihaadkiina aan la garanayn halkii madragan xukumka mudraga xukumka iyo halkii uu bal xukumkan wixii mustanad u ahaa aan laba garanahayn waxaaba ma bannaan markaa in lagu magacaabo qowlkiisa la aqbalayo taqliidan laakiin waxyaalahaasi waa umuuro dee iska yar nadari une rasuulka ilaahay qowlkiisu waa xujo ficilkiisuna waa xujo dee qowlkiisan uu sheegayna isagii baaba xujadii ah ma ahaba inay haddii ruux kale bal aan lahayn hadduu daliilkiisii caddeeyo markaa ma noqonayo taqliid ee markaanu xujadiisa sheegin bay taqliid noqon rasuulka ilaahayna qowlkiisan sheegi ayaaba xujo ah hadalkiisan baaba xujo ah markaa xujadii baabad haysataa oo arrintu taqliid markaa ma aha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh qowlkiisa la aqbalayo taasi bal de waana wixii waajibka inaguba ahaa فيجuز an يسمى qبول qwلhi تqليdا bas intan yar baa inoo hadhay bertuma in shاء الlahu taعalى taam yeeli doonaa اجتihاadki allah subحanaه وتaعalى عlم الحamdu لله رب العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى أشhرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الاجتهاد اجتهادكي أي مبحث كيسي أما فصل كيسي كان يهي وأنا مبحث كي وقدم بيي كتاب كان وحويان لأنتي أدوه بلا ما فنغا وحي وشيخو كغهد ليي أو نغبا شيغي أما أبوابتي أصول الفقه ونو شيغي إن بل مثلا يا أصول الفقه أبوابتي سعيد هاي أو كتاب كان وكسو قادي دونو كي وقدم بيي اجتهادkii marka isagaa inoo tacriifin doono isagaa wixii kale kuba tacalluqsanaa halkan uu kaba sheegaya inay noo sheegi doono wuxuu yidhi waa mal ijtihaadu ijtihaadku dee kolle dee aynu markii horena hadda mawduucii guud ee usulu fiqiga ay kaba dhigeen adiladan fiqiga ijmaaliga iyo dee se iyada bal markaa loogaba faa'iideysanayo ruuxii isagu kaba faa'iideysanaya adilada dee istismaarsanaya xaalkiisa oo sifaadkiisa iyo shuruudihiisa iyo umuurahaas ah kaa isagu ka faa'iideysanaya adilada ijmaaliga ee wax kala soo baxaya ayaaba ah kii mujtahidka ahaa dee waxay taasi ugu suurtogelaysaana waa ijtihaadkan uu laba imanayo oo dee bal markaasi kii isagu musta mustadilkaa ama daliishanayay must ee umuuraha wax kala soo baxayay waa sifaadkiisa ama wixii dee istismaarkan iyo istidlaalkanba kuba xasilaya ijtihaadku haddaba waa amal ijtihaadu ijtihaadku fahuwa ijtihaadku badlul wasci waa karaanka iyo wixii ruuxa daaqadiisa iyo awoodiisa ayd oo uu kuba bixiyo oo u ilo oo u sarfiyo fii buluq fii buluuqi lgaradi qarad iyo muraad iyo ujeedadan khaasatan halkana waxay noqonaysaa bal xukunkii sharciga ahaa ee adiladan uu isu geynayu eegayu markaas dee muqaaranaynayo wax kala soo baxayo taas laga faa'iideysanayay ayuu gaadhidiisa noqone bal qaradkii iyo ujeedadii lalahaa ee layslahaa aada gaadheen ka gaadhitaankiisa iyo si u gaadhi lahaa oo aanu waxba iskula hadhine in alle intii uu karaya tamaama daaqatii uu laba yimaado kaas baa ijtihaad lagu magacaabaa bal markaa in badlulwasci waxa ay tahay waa tamaama daaqa wascigu horta waa intii uu ruuxu karaya wixii dee bal intii heerkii ugu sarraysay oo ruuxu markuu la imanayo arrinkan iyo ijtihaadkan waa inuu naftiisii kaba dareemo intaa wax ka badan inaanu la iman karahayn oo waxaa wax ka siyaadsan oo u suurto gelaya inaanay jirin marka wax alle wixii u suurto gelayay ee isaga dee aqoontiisan fikri ahaaneed iyo taasi ay gaadhsiinaysay xagga marka la eego nadarka maanta markaynu macnaha khaaska eegno nadarka adiladan sharciga ah in alla intii u suurto gelaysa uu la yimaado si uu u gaadho marka afartiibayn waa inoo sheegay wixii shuruud ay lahayn qaybo kaba mid ah haddaba walcillatu cilladu iyo aljaanibatu lilxukmi ta xukumka keenaysa weeye xukumkan bay